إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobadiisana duhurnimadan waxaa ka mid ah ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa gobolada dalka qaarkood waxay ka fuliyeen weeraro ka dhana ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah saraakiisha dowladda federaalka ayaa waxaay sheegayaan inay diyaar u yihiin in bisha barakaysan ee ramadaan weeraro ay ku qaadaan masaajidda ku yaala magaalada muqdisho dadka soomaaliyeed ee ku nool deegaanka haluuqo oo ka mid ah dhulka kenya xoogga ay ku haysato ayaa waxay muujiyeen dhibaatada dowladda kenya ay ku hayso iyaga oo sheegay in hadda wixii ka dambeeya ay garabsanayaan ciidanka xarakada shabaabul mujaahidiin shir looga hadlayay amniga iyo sida dowladda federaalka ah u xafidi lahayd hubka ay hayso ayaa waxa uu ku soo gebagaboobay magaalada muqdisho kaas oo shisheeye caddaan iyo madowba leh ay ka qayb galeen wilaayada islaamiga ee galguduud ayaa waxa ay soo bandhigtay ciidan gaar ah oo ka howlgelaya wilaayada madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa waxaa lagu eedeeyey in uu yahay fulay aan dhaafin dhufaysyada itoobiyaanka iyo aqalka madaxtooyada ee magaalada baydhabo laba ruux oo dumara ayaa waxaa lagu dilay weerar midi loo adeegsaday oo ka dhacay dalka sweden intaa waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaar garooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa gobolada dalka qaar waxay ka fuliyeen weeraro ka dhana ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah cabdisamad cabdulaahi ayaa warkan inoo haya howlgal gaara oo lagu dilay askari ka tirsan dowladda federaalk ayaa ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho saacadii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho waxa ay ka fuliyeen howlgal gaar ah oo ay ku beegsadeen askari ka tirsanaa dowladda federaalka waa la dilay askariga waxaana lagu magacaabi jiray maxamed deeq wuxuu ka mid ahaa ciidamada dowladda federaalka ay geysay deegaanka ceelasha biyaha balse shalay ayuu ku baxay gacanta mujaahidiinta al-shabaab dhanka kale gobolada bakool iyo jubbooyinka waxaa xalay ka dhacay weeraro ciidamada mujaahidiinta ay la beegsadeen askarta shisheeyaha waddanka kusoo duulay iyo sidoo kale soomaalida la shaqaysa jubbooyinka waxa ay mujaahidiintu dagaal toosa ku qaadeen saldhig ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaanka husingow sidoo kale waxaa xalay la weeraray saldhig askarta maamulka jubbaland ay ka samaysteen degmada afmadow dhanka gobolka bakool waxaa jabhadka ka howlgala gobolkaas ay xalay dagaal culus ku qaadeen saldhig askarta maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada waajida saraakiisha dowladda federaalk ayaa waxay sheegeen inay diyaar u yihiin in bisha barakaysan ee ramadaan ay weeraro ku qaadaan masaajidda ku yaala magaalada muqdisho mahad cubeyd cale ayaa warkan inoo haya ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa habeennimadii xalay howlgal argagaxgelin ah ka sameeyey qeybo ka mid ah magaalada caasimadda ah ee muqdisho howlgalkan ayay sheegtay dowladda federaalku inay ku xaqiijinayso amniga caasimadda uuna socon doono ilaa iyo bisha barakaysan ee ramadaan ka dhammaanayso waxay sheegeen inay baaritaano ka samayn doonaan masaajidda iyo xaafadaha dadku degan yihiin islamarkaana ay ka hortegi doonaan dilalka iyo dhaca loo geysanayo dadweynaha waxaase isweydiin leh yay yihiin dadka dowladda federaalku ka hortegayso waaba iyaga kuwa wax dhacay dilalkana geystee waxay doonayaan in ay dadka ku cibaadaysanaya masaajidda argagax geliyaan arrinta layaabka lehna waxay tahay waxa ay masaajidda lagu dukado bartilmaameedka uga dhigteen kani waa mid ka mid ah taliya ku-xigeenada booliska dowladda federaalka wuxuu sheegayaa inay masaajidda goobaha ganacsiga gaadiidka iyo guryaha intaba baaritaano ku samay doonaan
annagoo kaashanayna ciidamada dhammaan qaybta guud iyo ciidanka nisa waxaan u diyaargaroobeynaan dhammaan meelaha muhiimka ah sida masaajidada iyo goobaha ganacsiga iyo meelaha ugu mashquulka badan inaan howlgallo baaritaan guriguri iyo wadowad muxuu ahaa gaadiidba inaan ku samayno oo har iyo habeen maadaama bish barkaysanaadda toban cisho ee ka dhiman tahay ma ahan markii ugu horreysay oo ay dowladda federaalku masaajidda weerar ku soo qaado islamarkaana dadka ku cibaadaysanaya argagax geliso hase ahaatee waxaa jiray inay horay weerareen qaar ka mid ah masaajidda ku yaala magaalada muqdisho waxay dadweynuhu isweydiinayaan waxa masaajidda laga baarayo maadaama aan ognahay in masaajiddu yihiin goobo cibaado oo u dhexeeya dadweynaha islamarkaana aysan oolin waxaan ka ahayn masaaxiifta qur-aanka kariimka iyo agabkii loogu talagalay masaajidda
dadka soomaaliyeed ee ku nool deegaanka haluuqa oo ka mid ah dhulka kenya ay xoogga ku haysato ayaa muujiyey dhibaatooyinka dowladda kenya ay ku hayso iyaga oo sheegay in hadda wixii ka dambeeya ay garabsanayaan ciidanka xarakada shabaabul mujaahidiin warkan mar kale waxaa inoo haya cabdisamed cabdulaahi xilli uu sii kordhay tacadiyada ciidamada kenya ay ka geysanayaan dhulka soomaaliyeed oo ay xooga ku haystaan iyo qaybo ka mid a gobolada gado iyo jubbada hoose ayaa waxaa arrintaas si adag uga hadlay dadka soomaaliyeed ee degan dhulka n f d isku soo bax dhowaan ka dhacay deegaanka haluuqa ee ka tirsan n f d ayaa lagu muujiyey sida looga soo horjeedo tacadiyada ay ka mid yihiin dilka kufsiga iyo afduubka ay kenyaatiga kula kacayaan dadka muslimiinta ah ee soomaaliyeed oo ay xooga kaga haystaan dhulkooda mid ka mid ah haweenkii ka qaybgalay isku soo baxa ka dhacay haluuq ayaa si qiiro leh u sheegtay in ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay garab iyo gaashaan u yihiin sidoo kalena ay ciidan u dirsan doonaan raggeeni waa uu dhammaaday madax ma qabno gaalada hayna dhaafaan al-shabaab ayaa nisxignaa iyo erey kale ayay goobta ka sheegtay haweeneydanna u muuqatay mid ay la degtay dhibaatada kenya waxaasoo ma jirtee nin adi dhashaa taba kan maan meesha lagu qowrace fadhigiskaga kac rag haddaad tihiin waa een hanala wato annag maxaa kaloo meesha noo yaal asay waan saarana markaayuu dhamaana anag maxaasana anag maxaasana waxba maasano wiilashayni way dhamaane ragayni u dhamaane madax ma qabno ninkii maskiinka shalay kitaab meesha iskala fadhiya la dhafe maxaa loo dab u dami ogal ilmahay laba xaboofayaanse gaygaar soo korsoortaan murabaqsiya un gadana ilmaha way la soo cararaayeen nafta habsa waxba noolama hayo madax ma qabno shabaabaa walaal noo eh shabaabaa daris noo eh shabaabaa ehel noo eh hana daaso dowladda kenya hana daaso hana daaso dareenka murugada leh ee ka muuqatay haweeneydan ayaa waxay soo jiidatay indhaha dadka ka qaybgalaya barnaamijka iyadoo cabashadeeda sii wadatana waxay tidhi saddex berina magaalada ma furnaanayso ilmaha taxankana kaa dhalle way noo qaadayin way noo baranayn laakiin gaalkan gaalkan s b d laleeyahay ximooyda commandos laleeyahay meeshan ku xareysan ana dhaafaano haddii nabad nagala rabo wayna dhaafi waayeen nabad aan rabno ma laha nabad ma rabno halluuqa waa shabaab shabaabtaan ehel una shabaabtaan akhrib una shabaabtaan walaal noo eh shabaabtaan ciidan u dirsanay ciidan oo qabno ma laha annag ciidan kenya kama sugayno madaxaan ka sugayno aan qabin ehelaan ka sugayno aan qabin akhribaan ka sugayno aan qabin nala daayo guurayaa noola soo doonan ragaanyo u dhammaaday habra waan rafaadne nala daayo wasalaamu calaykum dhanka kale ciidamada shisheeye ee kenya ayaa xasuuq hor leh waxa ay ka geysteen gobolka jubbada hoose deegaan u dhexeeya kulbiyow iyo raaskaambooni ayay ciidamada kenya waxa ay ku dileen saddex ruux oo reermihii xoolo dhaqato ah halka ay dhaawaceen ruux kale waxaana la sheegay in ruux kale aan geeri iyo nolol toonan lagu haynin lama oga sababta keentay xasuuqa ay kenya u geysatay dadkaas balse waa arrin looga bartay dowladda soo duushay ee kenya in ay layso ummadda soomaaliyeed oo ay xooga ku joogto dhulkeeda shir looga hadlayay amniga iyo sidii dowladda federaalk ah ee u xafidi lahayd hubka ay hayso ayaa ku soo gebagaboobay magaalada muqdisho kaasoo shisheeye caddaan iyo madowba leh ay ka qayb galeen xashim cabdinaasir ayaa warkan inoo haya shir dhowr maalmood magaalada muqdisho uga socday wadamada shisheeye ee faragelinta ku haya soomaaliya iyo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa si adag loogu canaantay maamulada soomaalida ah ee shisheeyaha ku daaban iyadoo loo sheegay in loo baahan yahay hubka ay gacanta ku hayaan inaanu gacantooda ka bixin islamarkaana aan loo isticmaalin si ka duwan sida ay shisheeyuhu rabaan madaxda shisheeye ee madasha joogay ayaa muujiyey cabsida ay ka qabaan in hubka dowladda federaalka u haysato iyo gaadiidku ay u gacan galaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab marka ay ciidamada shisheeye dalka ka baxaan qorshayaasha shirka waxaa ka mid ahaa qaabka labada sano ee soo socota ciidamada soomaalida ah loogu wareeji lahaa goobaha ciidamada shisheeye iminka ay joogaan taas oo cabsi badan laga qabo sida ay ku difaaca karaan goobaha ay shisheeyuhu ka baxaan wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga dowladda federaalk cabdifataax qaasim ayaa ka hadlay dowladaha iyo ururada shisheeye ee kulankan goobjooga ka ahaa waxaa kaloo qayb ka ahaa oo shirkan goobjoog ka ahaa bartnerka ama walaalaha soomaaliya caawiya gaar ahaan qorshahan amniga oo ay ka mid yihiin un-ka amisom iyo sidoo kale e u ama european union dowladda maraykanka dowladda ingiriiska iyo dowladda turkiga iyo safiiro kale oo markaa halkan goobjoog ku ahaa taliyaha ciidamada dowladda federaalka odowaa yuusuf raage ayaa isaguna ka hadlay walaaca laga qabo in hubka uu gacantooda ka baxo waxaan runtii aan wakti badan ku bixinay oo aan awoodeenna iyo aragtideenna iyo caqligeenna aan isugu geynay sidii aan u maarayn lahaynay u xakamayn lahaynay una xafidi lahaynay hubka soo gala ee gacanta ee dowladda soomaaliya annagoo og runtii kuna baraarugsan halista iyo dhibaatada uu keeni karayo hubku iyo bulshada soomaaliyeed ee dhibka loogu geysan karo maadaamaan ognahay dalkan inay ka dagaalamayaan ururo argagixiso oo halistooda leh ee si kasta oo ay ku heli karaanna isku dayaaya inay helaan wixii ka soo baxay shirkan ayaa waxaa loo qaadayaa dalka maraykanka si waxa loogu yeero qaramada midoobay ay usoo turxaan bixiso kadibna ay u ansixiyaan sida uu sheegayo wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga qorshacaas isaga halkan ayaa waxawaa lagu soo gabagabeeyey waxaana kow iyo soddonka la geen doonaa golaha amniga ee qaramada midoobay kadibna qorshahaasi markay ansixiyaan waxaa la fulin doonaa oo fulintu ay bilaaban doontaa kowda abril labadakunlabayoabaatanka ciidamada shisheeye iyo dhinacyada la shaqeeya ayaa waxay ku guul daraysteen inay meesha ka saaraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dhowr iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay ay dagaal kula jireen taas oo ay hadda awooddeedu sii ballaaranayso sida shisheeyuba ay ka markhaati kaceen arrinkaasna waxa uu niyadjab ku beeray soo duulayaasha kuwaas oo dhufaysyadooda ku go'doonsan waana midda keentay in warkoodu isugu biyashubto in marka la gaaro sanadka labakunlabaatan iyo afarta dalka laga saaro wilaayadda islaamiga ee galguduud ayaa waxa ay soo bandhigtay ciidan gaar ah oo ka howlgelaya wilaayada maxamed ciise ayaa inoo faahfaahinaya waxaa lagu soo bandhigay wilaayada islaamiga hegelgaduud ciidan gaar ah oo si heersar ah loo soo diyaariyey kuwaas oo ka howlgeli doona deegaanada iyo degmooyinka wilaayadaasi ciidamada gaarka ah ee xisbada ayaa waxay ka shaqayn doonaan faridda wanaagga iyo reebidda xumaha waxaana bandhigooda loo sameeyey munaasabad ay mas-uuliyiin kala duwan soo xaadireen madasha waxaa ka hadlay mid ka mid ah ciidamada xisbada gaarka ah waxyaabihii ka mid ahaa waxaa ka mid a majaalaadka in laga xisbeeyo gaar ahaan amtila haddii laga keeno in laga xisbeeyo caqaa'idka sidii in shirkiyaadka la ilaaliyo majaalka cibaadaadka sidii in cibaadaadka maaragtay dadka muslimiinta la faro la baraarujiyo saas oo kale waxaa ka mid ahaa majaalka suuqa iyo mucaamalaadka beeca ee muslimiinta dhex maraya saas oo kale waxaa ka mid ahaa majaalka lebiska ama isqurxinta waxyaabihii khaladaad ee muslimiinta markaa ka jira in ayadana la saxo waxaa ka mid a majaalka maaragtay muslimiinta nimanka iyo naagaha inay isdhex galaan oo kale suuqa hadday tahay iyo hadday tahay wadoodhinka dadkii kasoo qaybgalay munaasabadda ayaa bogaadiyey ciidanka xisbada ah waxaana gunaanadkii goobta kelimad ka soo jeediyey suldaan daa'uud xasan oo ah suldaanka beesha wacisle wuxuuna sheegay inay soo dhoweynayaan lana shaqaynayaan waxay ka shaqaynayaana la yidhi haddana fayadhowrkii iyo bulshadii adduun iyo aakhiradeeda inay ay ugu yeeraan ay ku hagaan runtii waxa weeye arrin muhim hay loo baahneeday aheyd anigoo ku hadlaya marka magaca waxau ahaayey afka duubabka gobolka iyo odayaashaba waan soo dhowaynaynaa arrintaa soo dhowaada baan leennahay waana la shaqayn doonnaa insha allah waana la shaqayn doonnaa bulshadana waxaan ugu yeeraynaa odayaasha aan ka nahay inay arrintaas ay soo dhoweeyaan aqbalaan la shaqeeyaan ciidanka xisbada ayaa door muhiim ah ka leh bilicda iyo badqabka wilaayaadka islaamiga ah wilaayada galguduudna waxay ka mid tahay gobollada ay sida aadka ah uga howlgalaan ciidanka xisbada madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa waxaa lagu eedeeyey inuu yahay fulay aan dhaafin dhufaysada itoobiyaanka iyo aqalka madaxtooyada ee magaalada baydhabo warkan waxaa inoo haya maxamed mudeye axmed abu muslim cabdicasiis lafta gareen oo muddo madaxweyne ka ahaa maamulka koonfur galbeed ee etoobiyaanka uu daacadda u ah waxa uu ku eedeysan yahay in aanu degmooyinka gobolka baay qaarkood weli cagta dhigin sida degmada buurha kabo oo kale wasiirka haweenka ee dowladda federaalka ah xaniifo xaabsade ayaa hoosta ka xariiqday in lafta gareen aanu dhaafin kontaroolka ciidamada etoobiya ee kaabiga ku haya madaxtooyada baydhabo lafta gareen waxaa lagu eedeeyey maamul xumo dadka meelaha uu ka taliyo joogaana wixii dhexdooda ah ayagu ay xalistaan maamulka ku jira statetka oo hatan dhamaatay muddo xidheedshay weli shay buur hakaba maseena inuusa buur hakaba i baydhabo meelas jaran toban kilomitaanas jaran afar sin meen ku dhamaatay isoo eelboorka jackpointiga etoobiyaankan dhaafna may ogtaaha magaalada wali ku socda qabaa'ilada may kuwada rooganaha meel araay shuruucdii qabaa'iladan dhex taalay oo din kala shalqabeen ama soomaalida meelo degan qabeen iskala roogan maahane maamul system shalhaay meelo miyaala ma jirte aad eedan jirte meel araay shaqlaan eedan bahsanga jirta marka xilalka loo dhiibayo madaxda dowladda federaalka ah iyo kuwa maamul goboleedyada laguma xulo aqoon iyo karti ay leeyihiin taas beddelkeedana waxaa lagu xulaa in ay shisheeyaha u daacad yihiin oo ayna danihiisa ka shaqaynayaan halka warkaa dhegeystayaal idin kala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan laba ruux oo dumar ah ayaa waxaa lagu dilay weerar midi loo adeegsaday oo ka dhacay dalka sweden koonfurta dalka sweden gaar ahaana magaalada maalmo oo ah magaalada saddexaad ee ugu weyn dalkaas ayaa waxaa ka dhacay weerar loo adeegsaday midi kaas oo lagu dilay laba ruux oo dumar ah badre stankuula oo ah taliyaha bariiska ee magaalada maalmo waxa uu sheegayaa in ay heleen fariin sheegaysa in dugsi sare oo ku yaala koonfurta magaaladaas maalmo uu ka dhacay weerar markii goobta ay tageenna ay la kulmeen laba qof oo dumar ah kuwaas oo qaba dhaawacyo halis ah kadibna isbitaalka loo qaaday balse ugu dambeyntii ay u dhinteen dhaawacyadii soo gaaray booliiska sweden waxa ay tilmaamayaan in ruuxa weerarka geystay uu ahaa arday sagaal iyo toban jira oo dhigtay iskuulka iyagoona sheegaya in gacanta ay kusoo dhigeen waxayna intaasi ku dareen in labada dumarka ah ee dhintay oo da-dooda lagu qiyaasay konton sano jiro ay ka tirsanaayeen shaqaalaha dugsiga sare ee maalmo oo ah halka falka uu ka dhacay warbaahinta sweden waxay sheegtay in ninka weerarka geystay uu ku hubaysnaa midi iyo faas sida uu qoray wargeyska the guardian ee kasoo baxa dalka ingiriiska eedeysanaha ayaa waxa uu qirtay in falka dhaawac ah ee dabadeed geerida sababay uu geystay warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah alfurqaan duhurnimadan waa inaga inta